barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa ee afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo waa maalin jimco ah bisha sebtembar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
waxaad ku maqli doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno qodobo ay ka mid yihiin farqiga u dhexeeya suugaantii hore iyo tan maanta heesihii hore ee ama hees ha ahaato ama dhaanta ha ahaato ama welwila ha ahaatee waxaad moodaa wax yar cilmaysnaa way haynoo laga yar fiirsaday iminka waxaan maqalaa heesahan iminka waxaan leenahay dhaqankii meel buu kaga dhaco waa dhoweyd baan hees yaroo aad loogu urursan yahay aan yar dhegaystay oo
heesaha haatanna waxaa ka mida
ciyaaraheena dhegeystayaal waad maqli doontaan balse ku soo dhowaada marka hore warkii dunida
dalka sacuudi arebiya ayaa markii ugu horreysay oggolaaday inay albaabada u furaan dalxiisayaasha caalamiga tallaabadan taariikhiga ah ee ay boqortooyada sacuudigu qaaday ayaa keenaysa inay helaan il dhaqaale oo kale oo ka duwan saliiddii ay ku tiirsanaayeen maantoo jimcaha ayay sacuudigu shaaciyeen sagaal iyo afartan waddan oo caalamka ka tirsan oo ay dadkoodu heli karaan dalku galka dalxiiska ah ee sacuudiga qodobada ku jira oggolaanshaha dalxiisayaasha caalamiga ah ayay ku jiraan in wax laga beddelay qaabkii ay rabeen in haweenku u labistaan marka ay dalka sacuudiga soo galaan iyagoo oggolaaday in dumarka ajaaniibta ahi ay qaadan karaan dharkooga ay caadi ahaan u xidhaan wasiirka dalxiiska ee dalka boqortooyada sacuudi arebiya axmed al khatiib ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in haweenka dalxiisayaasha aan laga rabin inay xidhaan xijaab iyo cabaayad sidoo kale waxa uu sheegay in haweenka waddankaasi soo booqanaya laga dhaafay shuruudo badan oo awal hore ku xidhnaan jiray inay helaan fiisaha amaba dalku galka
rushia ayaa sheegtay maanta inay xirto in ka badan laba boqol iyo lixdan kalluumaysato oo kuuriyada waqooyiya kalluumaysatadaasi oo la socday dhowr markab ayaa loo xiray ugaarsi ay ku jireen rushia ayaa maraakiibtaasi waxa ay geysay dekadda layidhaahdo nakot ah oo ku taala bariga fog rushia waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay soddon kun oo tan oo nuuc ka mid ah kalluunka toddobaadkii lasoo dhaafay rushia waxaay ku xirta kalluumaysato kuuriyada waqooyi ah dhinaca badda jabaan oo ruushiya ay sheegato isku horimaad dhex maray kalluumaysatada kuuriyada waqooyi iyo ciidamada ruushiyana waxaa dhaawac uu ka gaaray oo markii dambe u dhintay mid ka mid ahaa kalluumaysatada kuuriyada waqooyi ruushiya ayaa u yeertay danjiraha kuuriyada waqooyi si ay ugu wargeliso siday ugu walacsan tahay dhacdadaasi
wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan oo barkhadeed ayaannu idin leenahay halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorma noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee maanta wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana marti inoogu ah caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha gobolka awdal kana mida cuqaasha dhaqanyaqaanka ee soo gaadhay sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna dhinaca ciyaara dhaqameedkii hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida taas oo caaqil ibraahim maxamed riiraaj qaybo ka mid a inoo taataaban doono ugu horraynna waxaan wax ka weydiiyey bal ciyaarta dhaantada iyo hirwada caaqil ku soo dhowow barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka waan ku dhowahay horta waxaan salaamayaa shaqaalaha fiia u eeda iyo idaacadda fiia u eedaan salaamaya marka labaad waxa weeye dee eegga iyo waagii hore waxbaa u dhexeeyey waxbaa u dhexeeyeyoo heesihii hore ee ama hees ha ahaato ama dhaanta ha ahaato ama welwila ha ahaatee waxaad moodaa wax yar cilmaysnaa way haynoo laga yar fiirsaday iminka waxaan maqalaa heesahan iminka waxaan leenahay dhaqankii meel buu kaga dhaco waa dhoweyd baan hees yaroo aad loogu urursan yahay aan yar dhegaystay oo dhiindhiin yartu dhiindhiin buu lahaa ninku inatuna yarku dhiindhiin bayana lahayd dhiinka waxaan u niqinay looda cascas baa dhiinka la odhan jiray wax maaha yacnu caqli qofna dee in yacnu xoolaha lagu yar mataalaana way yar khariban tahay heesihii hore oo dhan ama hirwo ha ahaato ama heesihii dee heesi jiray laga sii dayn jiray idaacadaha dee way cilmiyaysnaayeen markaa waxa weeye kolkaan dee waa la gudi jiraa la odhan jiro reeraha kalea la tegi jiray oo dee dhallinyartaa isbuuqan jirto isku ciyaaraha waa la gudaabaa la odhan jiray
waa la boqoolaya ciyaar baa loo boqoolaya oo loo tamasho la tegaya loo tamasho la tegaya dalxiis ahaan iyo ciyaartiibaa reerahaasaa laga soo tumanaya waa la guday baa la odhan jiray halkan iminka gudniinka fircooniga a laga yidhaaho reerkaa reeraha waa la gudayaabaa la odhan jiray markaa wuxuu odhan jiray ninku sidii nalka adaari nuur badaney nimcogay horta nabaad ma sheegteeney baa lagu bilaabi jiray sidii nalka adaari nuur badaney nimcogay horta nabaad ma sheegteeney wayi markaas iyaduna sidii nalka adaari nuur badanow waar nuurow horta reerku waa nabadey bay odhan jirtay kolka intaa la isdhaafsadaa la odhan jirayo inuu yar wuu yar raagsanayaa wuxuu odhan jiray maanugu hadalkaaga garan maaye habboonay ma hooyada bilanba ku tidhi ninahee lahaw tuuminey buu haddana odhan jiray hadday yar raagta haddana wuu ammaan buu haddana yar saar jiro iyada jawaabteedii wayga maqan tahay waa og tahay marka inta badan dumarku way aamusi jireenoo hadalkaa ceeb la ahaa ma og tahay kolka reerka lagu dhex jiray kolka dibadda loo baxa maahayna haddana wuxuu leeyahay na sidii jananaara soo daagay sidii jananaara soo daagay joogdheer kolba jeeni soo qaaday buu odhan jiray kolkaasaa dee la dareeri jiray oo kolkaasaa dee la tuman jiray oo sacabku sidaasuu haayoo halkaasaa dee laga bilaabi jiray taasi waxay ahayd hirwadii berigii hore ahayd hirwadii berigii hore ahayd taasi hirwadii berigii hore ahayd kolka haddana markuu dee jiibta oo raggu isku mida ma ahayna dee kolkay nin yar dhaafdhaafaya markuu arkuu odhan jiray ragga qaara lama siro qaara looma sacabtuma waa jiibtii gabadh yahay wala sawasaweeya hooy buu odhan jiray ragga qaarra lama siro qaarra looma sacabtumee wala sawasaweeya waa halkan iminka dadka heesaaga a nin baaba qaadi jiroo odhan jiray intuu taa soo dheegtay sayn caddaan abwaan iyo suugaan yaqaanadu sawtay yidhaaheen ragga qaarra lama siro qaarra looma sacabtuma ay ka soo dheegteen bay hayd wuxuu odhan jiray dee dee waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay naa waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay allow yaa warmaha guro oo wax yar naga hor joogsan dee asii tuman ee dee marka lagu ku luuqaynay muxuu odhan jiray marka naa waagii makanibaa waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay allow yaa warmaha gura oo hoobey wax yar naga hor joogsada oy buu odhan jiray yuu odhan jiray moogtahay marka taasa oo dee halkaasoo kolley howluhu sidan minka waxaa la mooday inay ka yar qurux badnaayeen markaynu dib ugu noqonno ciyaaraha dhaqanka ee sooyaalka soomaalida oo ah hirwada mooyaane iyo jiibtaas dhaantada oo kale maxay iyagana loo odhan jiray iyo ciyaaraha kale ee ciyaara dhaqameedka kale dhaantada kale waxaa la odhan jiray mid dhexdan socon jirtay waxaa la odhan jiray tu fadhiga iyada taa lagu ciyaari jiro waxaa la odhan jiray ninkii yar gabadhaa isyar halxidhaanlayn jiro wuxuu odhan jiray haddaad cadarey culumta taqaan cirkiyo dhulka kee culays badaney wuu odhan jiray kolkaasay leedahay haddaad cabdiyow ciyaarta taqaan cirkondi in baa culays badan bay odhan jirtay iyana ugu jawaabaysaa yaa wuxuu isagaa odhan jiray haddaad cari cadaray culunta taqaan haddaad cadarey culumta taqaan cirkiyo dhulka kee culays badaney buu odhan jiray iyana waxay odhan jirta haddaad cabdiyow ciyaarta taqaan cirkoondiin baa culays badaney bay odhan jirtay
dhinaca heellada ciyaaraha heellada ee sooyaalka soomaalida oo ahaa maxaad ka xasuusan kartaa horta heelladu dee waa nuucyo badan bay hido mid waxaa la odhan jiray xoog weyn baa la odhan jirayoo mid waxaa la odhan jiray dhaantadaasoo mid hir waa la odhan jirayoo dee saasaa laysku dhex mari jiro hirwaan u halooshirwaan u haloosiyeynaaye allow hiibadeheeda noo bixiyey baa la odhan jiray kolka la bilaabayo sidaasay ahdo mid hir waahid midna xoog weyn baa la odhan jirayoo balka balka balka baa la odhan jirayoo kolkaasaa way xoog badnaydoo dee kolkaasaa hablaha halkaasaa lagu horgoyn jiray intuu soo rabaaso ayaa la soo goyn jiray kolka annagu ciyaarihii hore kolkaan kolka la tago gabadha oo dee wilwilaha la goyn jiro waxaa la odhan jiray kolkuu ninkuu wilwilaha goynayo wuxuu odhan jiray hoyna tan ha leeahay oo haddana inakaan ha leeyahay buu odhan jirayoo markuu ku luuqaynaya muxuu odhan jiray warhooyina taan ha leeyahay haddana inakaan ha leeyahay buu odhan jiray warinat umushoy ku gaajootiyo warhooy usha dhinaaca kawgowey buu odhan jiray haddana gabadhaan ha leeyahay namidii hurda weyni waa hoogtee aroorta horaa la toosaayo aqalkaa la haag hagaajaayo kolkaasaad haybad leedahay buu odhan jiray hadduu duubiga aboorkaa cuno hadduu dabasaarka daadkaa galo hadduu adhi tiraa la'aankaa tago hadduu awr dabaar la'aankaa dhaco nahoyni kuwaa bahaa maahine gabadhay wuu ku eeryi doonaayo buu odhan jiray saasaayo gabadhaa lala dardaarmayaa inanka isaga waxa laydhuninata yaa umushay ku gaajootiyo warhooy ushainata ka ogow bay hayd ma og tahay saasaa la odhan jirayoo kolkaa dee ammaantaana wakaa ninkaana wax loo sheegayo wakaa wax laysku sheegayo sow ma arkaysi waxaa kaloo dee jirta kolka laysku yimaade laysku yimaaday odhan jireen waxa la odhan jiray ma arbacaad dhalatay macaya mahaa tiqaaney yaa ku sheegay shanka runayna ka yaga baa la ammaanayaa dee xaggaa iyada horta heesihii intaasaan ka hayaa intaa sidoo kale caaqil ibraahim maxamed riiraash wuxuu tusaale inaga siinayaa sidii waalidku u fariimayn jiray ubadkiisa sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida wakhtiyadaa hore ee soomaalidu ay ahayd reer guuraaga odaybaa damca inuu reerkiisii ka socoteeyo oo dhaqankuunbay ku jirtaaye inamadiisiibu wuxuu yidhi waa reerka rara wanka caynkaasana kolkaa reerku dego qala buu yidhi wanka caynkaasa dee wanbaa kolkii reerkaba laga dareeray xoolihii reerkii la raray buu wan jabay wankiiba ka xoog badan oo ka shilis baa jabay ina ka weyna dee amar buu siiyo wuxuu yidhi war ninkaa yarow adigu dee ninkaasaa reerka intaan ka maqanahay ka mas-uulahi oo kaa weyne wuxuu ku yidhaa yeel buu yidhi dee raggii kolkuu wankii jabay wuxuu yidhi war saddex geeduo dambaan guuraynaaye wankaas awrkuun ku sidi mayne kan jabay un aan qallo oo kii aabba sheegaya aan ka dhigno kaa adhiga la socdana aan degino waa mashaqa ilayne inagoo neef jabanuu sidane ma wiil kii yaraabaa odhanaya mise kii weynaabaa odhanaya kii yaraabaa odhanaya kii weynaa amarka la siiyou ku odhanaya wuxuu yidhi war wakaa aabba wakaa wankii qal ina yidhi adna waa kii amarka ku siiyey anuu dee tilmaan baan ku siinayaa ee lixda saddexdaa cishee reerku sii guurayo wankaa sidan mayno uune walaalow kaa aan qallu yidhi jabay waa kaa isagaaba ka cad badane waa naga tag buu nasakhiyo dee kii fayoobaabuu qalay odaygiibaa kioo afar cisho dee wan jaban awrka lagu sito ayuu reerkii tegey aabbo maxaad dee maxaad sidan u yeesheen buu yidhi maad cisho ma horta wanku jabuu yidhi oo dee cishadii geedigii kolkii reerkun laga baxuu jabuu yidhi dee wuxuu yidhi aabbo ninkan weynow dee malaha amarkay adigu amarkaygii baad fulisoo dee waad hagaagsan tahay laakiin saw taladiiba-day oo laba tallaaba dhexdoodba talakaagama dhalata guud eeg waa hadal sarbeeba oo inaa inaka yar inaka yar iyaa kaa hayeyna uu ka xishoonayaa inuu u xiniyo siibuu diidan yahay waxna wuu sheegayaa war taladii ba'dayow sow laba tala dhexdoodba talakaagama dhalatuu xigmad weyn baa ku jirta halkaa marka xigmad weyn baa ku xigmad weyn baa ku jirta raggii wakaa kala ilaalinaya markii hore wakaa yidhi ismaqla haddii dee talada la kala dambayn waayana dee waxba ma jiraan mu- garanaysaa dee wuxuu yidhi war sidaa yeeloo sidaa yeeloo sidaa yeeloo dee ninkani yarina dee waa kaa ideen ragga ninba aragtidiisu meelunbay tahay dee saddex maalmood awr wan lagu sida isagii ma- wuu sii kala dhacaya kolkuu dee sidaa u galgalanayo oo ilan haddii la dego oo meel la yaallo waa la kabi lahaayo wuu- ma garanaysaa dhinacna wuxuu is leeyahay aabbuhu Ah.
ubadkiisii inuu kala ogaadu doonaya wuu tijaabinaya aa jitaabinaya halkaa jitaabaa ku jirta moogta dee wuxuu yidhi aabbo naylkani goormuu jabay buuo dee maalintii aan guurne u horraysuu jabuuri dee wuxuu yidhi dee maad kanun qashaan oo adugu dee sidaasay u dhacdo dee kii adaabba sheegtay yuu dee walaalkeenii iga weynaad amarka siisay kiibuu ka dhiguu yidhi dee kiibuu yeedha wuxuu yidhi aabbo dee amarkaygii waad fulisoo sidaa sax baad ku tahay oo waa sidaan anugu idhi sawse taladii ba'day oo laba tallaaba dhexdoodba talakaagama dhalatuu yidhi yaa waxaad jirta dee wax macnaha wixii aad tidhaahda wax soo hormaro waa halkaa soomaaliduna ka maahmaada haddaad faraska kooraha saarto male kaa soo roga iyaa jira laga yidhaaho taasina taasay haydoo raggii hore dee sidaasuu ragga u yar kala basarin jiray oo sidaasoo xaaladdu ahayd waxaa dhaqanka soomaalida ka mid ahaa hadallada sarbeebta iyo halxidhaalaha taasi oo sooyaalkii hore ee soomaalida u ahayd waxyaabaha ay isku imtixaamaan iskuna fahmaan mar kale ayuu caaqilku sarbeebaha iyo halxidhaalayaashaasi sharaxaad inaga siinayaa waagii hore hablaha la kala doonayey nin baa wuxuu samaynayaa reerka inanta doonaya nin afdhagaxaa la raacin jiray ka laga doonayana nin afdhagaxaa loo sii la- la sii diyaarin jiray markaa afdhagaxa waxaa loola jeedaa waa nin af adag nin af adagoo waa la ishalxidhaalayn jiray oo yacno iminka dhaqankan iminka isi iyo ku siiyeydan yuu ugu fudud yahay waagii hore ad adayg buu ahaa wuxuu yidhi rebelow haa gabadhaadii gabadhaadii isii buu yidhi yaad u doonaysaa buu yidhi ina hebel buu yidhi geelana waagii hore sayntaa laodhan jiray war ninku sayn maleeyahaa la odhan jiray geela waa geel kolka la tilmaamayo afka idinku dee sidaa uma idin fahmin oo adiga haashine laftaadu inana sidaa u maqal baa laga yaaba sayn xoolaadunbaan moodayaa sayn xoolaad ay tahay geel waa geel maleeya ninku sayn maleeya marka laleeya wuu iska garanayaa kanina ee wuxuu yidhi haddaanu iska xirin intaan bay leegtuhuu yidhi kanu dhibayaa hadduu dee iska xirana waa timo ma raagayaan buu yidhi yaa waa waa dhiba- waa wuu dhibayaa dee ninkii kol isagii uma jawaabana wuxuu yidhi ilaahay dhabarka kaa jabi ma wanjelu buu wadi buu yidhi ku kalaa inan eh, doonay oo wuxuu yidhi waa haladay ee, dhaqankii hore ee soomaalida dhankii hore ee soomaalida hal adaygiioo ad adaygii ahaa midna wuxuu yidhi waryaa hebelow haa orod badanaa la yidhaahaye waa laba goor noqonayaa inantays inanta hore u bixi buu yidhi ka kale loo tegeyna shan hadallaa la odhan jiray in shan hadallo la yidhaha soo ma garanaysid buu yidhi haa buu yidhi shan habeen baanan u haysanayaa buu yidhi hadday dani kuugu jirto iska joog shan habeen baanan u habeenba hadal baan haystaa buu yidhi dee waad taqaanaa buu yidhi shan hadallo ahay anu waan ku garanayaa buu yidhi inaad orod badana tahay hadday dani kuugu jirto orodkii badnaa maanta waad dhimi oo dee waad ka joogi buu yidhi shantaa habeen dee ummaddii dhex joogtay ee ilan- ilan dad baa la socdo halkana rag baa sii fadhiya kaana rag baa la socdee iyo dhexdhexaadin jiray oo kolka intaa la isgaarsiiyey haddana danta loo bayri jiray mid kalena wuxuu yidhi inaanu yar dhaliilsanaa buu yidhi hebelow anigaa socda yarad shana yaradkuna kolkaa hablaha waagaa dee shantu ceeb bay hayd oo aynatuu yar dhaliilaya wuxuu yarad shana iyo guur shina iyo hadal shibaan la socdaa buu yidhi anna waxaan kugu hayaa buuhi yarad shiya oon weli laba arag oo ninkii inanta dhaliilaya iyo guur shin iyo sheeko gacal baan kugu hayaa buuhi waa dee waa kaafiye kala dheeree soo ma arkaysa yaa raggu sidaasuu horta ahaa raggu sidaasuu ahaa saasaana isku fahmi jirin sidaasaana isku fahmi jireen ama dee ha ha ku galan ninkaa sidaa laleeyahy ama ha ka noqdee sidaasaa laysku fahmi jiray oo sarbeeb aan waxna laysku dha- waxna la dhaafayn waxna laysku dhimayn bay ahayd dadkii hore runtana laisku sheegayo wax lala kala gabanaya aanay jirin aanay jirin bay ahayd ma garan Een, laakiin iminka waxaan arkaa kolka heesaha dalabaadka iyo waxa laga sheekaynayo waa aroos iyo ilmo dhasha iyo waxa dee kolley dalabaadka loo samaynaya meher ama aqal aroosa ama qof dhashay iyo waa waxa haddii loo saaro een, degi waayen bal nasiib darraantay daruurtuba halkaan mara kuma soo da'ay soo soo daroori weyday dadkiina au aroos yahay waa yar nasiib daroo dadka iminka waxbaa isaga yar jira dadka yacno na dhegaysanaya ee idaacaduhu ha ugu ridaan dadka wixii farxad gelinaya arooska iyo een, ma garanaysaa ilmaha dhashay iyo farxadda ugu ridaan saasaan anuu kusoo yaan ku gebagabaynayaa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta uu marti inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal ee dhaqanyaqaanka ah oo aan ku waraysanay barnaamijyo badan oo sooyaalka dhaqanka waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo intaynu ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan oo dambe
halkaa dhegeystayaal welina kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington haatana xubintii ciyaaraha waa kan cabduqaadir samaka
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka laliga oo la ciyaaray habeenkii xalay ayaa kooxuhu waxa ay isku arkeen sida tan inkastoo laba kulan oo keliya la ciyaaray kooxda sevilla ee kubadda cagta oo u martisay kooxda kale ee aber ayaa looga badiyey saddex iyo labo ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa wadarta goolasha labada kooxood ay iska dhaliyeen ay ahaayeen shan gool waxaana ciyaartani xiise u sii yeelayay in qaybtii hore ee ciyaarta kooxda sevilla ay la hormartay laba gool oo ay u kala dhaliyeen lucas ocampos iyo oliver torres laakiin kooxdii martida loo ahaa ee eber ayaa qaybtii dambe ciyaarta soo rogaal celisay waxayna la timid saddex gool oo midka ugu dambeeyey ay dhaliyeen daqiiqadii sagaashanaad sidaasna ay kooxda eber guusha ku raacday ciyaartooyda kooxda sevilla ayaa rumaysan waayey waxyaabaha ay la soo baxeen ciyaartooyda kooxda eber inkastoo markii hore loo haystay in kooxda sevilla ay si fudud ciyaartaasi dhibcaha ku qaadan doonto kulanka kale ee ka tirsan isla horyaalka laliga ee dalka sbain ayaa habeenkii xalay dhex maray kooxaha real sociedad iyo kooxda kale ee deportivo alves ee kubadda cagta saddex gool iyo eber kooxda real sociedad oo marti loo ahaa ayaa ku badisay dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kooxda ac milan ayaa guuldaro kala kulantay kooxda torino kulan ka tirsan seer-ada talyaaniga oo lasoo horumariyey torino oo kulankan garoonkeeda ku ciyaaraysa ayaa kooxda ac milan ku garaacday laba gool iyo gool kooxda ac milan oo goolka ku hormartay qaybtii hore ee ciyaarta ayaa laga daba keenay laba gool markii dib laysugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta sidaasna ay guusha ku raacday kooxda torino kooxda ac milan oo ciyaartooy cusub keentay ayaa hadda xaaladeedu aysan wanaagsanayn marka loo eego kulamadii la ciyaaray horyaalka talyaaniga iyadoo toddobaadkii horena ay guuldarro kala kulantay kooxda inter milan ee ay isku magaalada yihiin ee xifiltanka weyn uu kala dhexeeyo geesta kalena kooxda inter milan oo hogaaminaysa horyaalka talyaaniga ayaa sanadkan laga dareemayaa kulamada hore isbedel iyadoo tababare antonio conte uu soo xoojiyey weerarka kooxda inter milan kadib markii uu keenay romelo lukaku iyo weliba alexis sanchez dhinaca kale ciyaaryahan maxamed saalax codayntii loo sameeyey ee dalkiisa ee fifa ayaa weli waxa uu ka socdaa hadalhayn iyo muran iyadoo xiriirka kubadda cagta ee fifa ay sheegeen in laacibka codadka ay siiyeen tababarihiisa iyo kabtankiisa balse tababaraha masar iyo kabtanka masar sida codka ay u dhiibteen ay ahayd mid qaldan shawqi iyo almaxmuudi ayaa codadkooda ku soo qoray ayaa layidhi farta waaweyn ee cabital leterka sidaasna codka uusan ku noqon mid la xisaabin karo sharciga fifa ay u cuskatay in codadkaasi ay noqdaan kuwo aan la xisaabin ayaa ahayd inay far waaweyn ku soo qoreen maxamed saalax ayaa laba maalmood ka hor bartiisa twitter-ka ku sheegay inuu ka caraysan yahay sida aysan ugu codaynin tababarihiisa iyo weliba kabtanka xulkiisa caadiyan wadamada ayaa loo ogol yahay ilaa saddex cod oo isugu jira tababaraha xulka qaranka kabtanka iyo weliba qof ka socda warbaahinta saddexdoodii laba ka mida ayaa u codaysay ay sheegtay fifa laakiin lama xisaabinin wariyaha reer masar ee danielna isagu waxa uu sheegayba inuusan cod ka siinin maxamed saalax dhegaystayaal wararkeennii ciyaarahana intaa ayaan ku joojinaynaa
haddana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa hees dhaantaa codadka farxaan colhaye iyo sahraa degan heestaasi dhaantadaah ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo jimce wanaagsan oo barkhadeed ayaannu idin leenahay
Hello.